daawud bal soo dhowow magacaaga iyo meesha aad joogtaan muuqaal waxaanu ku aragnay facebooka haweeney xaamilo ah oo biyo la dhexmarinayo bal arrimahaasi faahfaahin naga siiya haweeneydaasi maxaad isku tihiin sidayna wax u dhicin
marka u horreysa waxaan ku dhahay magaceyga waxaa la daawud maxamed cabdi hagaag
oo joogo kutulo sax gabadha dumaashiday waa sax
marka dansataan yarkaas iyo gabadha waxay foolatay xali maana habeen horo sax
markaan adii habeen horo sala subaxi waxaan geeyey istaalka sax
markaan ilaa iyo waxaan la jirnay lix saac iyo afartan iyo shan daqiiqa meelahaas intaas markaan sugayni waan dhali doontaa aan leheni maxaad sugayseen
mayo iidaan sugayni yani waan dhali doontaa aan is leheni sax daktariin waxay ra- waqtina siin dheen after sometimes marka waxay dheen gabdhahaas marka waxay dheen gabadhan xaaladeeda waxaa waaye waa inaa complicated waaye
hagaag mar marka waa inaan ambulance wacna sax
marka ambulance tan la sugaa marka after that wajiha referral hospital loo qaado sax
waan sugnay it was twelve forty five sax
marka waan sugnay ilaa iyo tobanka saac oo galabtaan sugnay sax nimankii yarka horta ninka dhakhtarka oo joogo simaas u diray waan soo baxaynaa ay dheen sax
marka yarka waxaan waa ambulance crew sax
waan soo baxaynaa marka muddo allah waxaan sugaynay een, een, lix saac afartan iyo shan daqiiqa ilaa iyo tobanka saac sax
marka marka waxba soo soconaan awaane
sax gabadhan xaaladeeda maaragtay critical condition ay tahay hagaag
marka aniga iyo wiilal kale oo maarata qaraabada iyo wiilaan ilmaadeeranaana yaa tagnay special forces aan u tagnay waa tahay oo gaari kale ma jira magaalada hagaag
special forces aan u tagnay sidana haystaan u sheegnay sax ويانا ساعدين قرن لهم كرسلين وساعدين ماشي أن تقني إن بتوين كتلو وجي أن كتلو منديرا مركو حجر جايزا لك hagaag
مركو قرن ماشي الاستاج ماشي قرن ومروي sax
مركو قبدا أنا قا نفتن كيدو حقرب كاي أنا قايد قبرت وان قبني قربها قبني حال بدن الحين mhm لكتي أنكو سينو بيا ولو لو قوين كروس قرن مركر hagaag
مركو قرن بكال حق نوسوغي
sax مركو بحن الوينينا distance of 1 kilometer
qofkana uu yahay qof xaamilo oo ilmihii ay ka imanayaan ها المي كي ماذا هين أوبي يعني حال ديس بس يعني هذا اسمرين كرن sax
distance of one kilometer aan lugayni gare brobox aan noo imaaday istaalkaan geyni oo ku tulo mandheerada xagga
isbitaalka mandheera ayaad geyseen aa ku tulo mandheera hagaag
marka waxay dheen marka gabadhan waxeeda waxaa waaye waxay u baahan tahay xaaladeeda waxay u baahan tahay maarata inay referral loo qaado xilwa hagaag
si degdega referral waraqee ayaga buuxiyeen marka waan qaadnay sax
xali aman saddex saac meelaas aan tagnay xilwa sax
marka anaka gudaha siima gelin gabadhi aday gudaha ay dhakhtarinta la gelin alxamdulilah gabadhi waa la qalay sax cunugana banaanka ninkan alxamdulilah nabadaas ku imaaday ciidan hadda way saacan tahay ka waran marka hooyada iyo cuniga ee dhibaatadaas hooyadaa martay ee saacad dhan lugaysay biyaha aragta aad la marteen ceelooq markii la geeyey qaliinka lagu sameeyey iida iyo cunigeeda say yihiin hadda xaalkooda
hadda xaalkooda alxamdulilah waa degan xaalkooda hadda way saacan yihiin ka waran marka maxaad kala kulanteen maamulka isbitaalka kutulow mandheera ilaa iyo ceelwaaq siday idinku soo dhoweeyeen siday idin daaweeyeen siday idin qaabileen
marka xaalka nimanka xagga nagu soo dhoweeyeen waa xaal baan la dhacnay dadkaas si zaid oo sharaf ay noo soo dhoweeyeen dadkaas waa dad wanaagsan maxaa yeelay kutulo mandheera hataa magan tagnay wixii maamulinada joogay dhakhtariinta hataa kulkiida dad accident maaragtay galay Eh, ku mashquulsanayn way noo imaadeen hataa si fiicana noola yeelay maamulada si marka ka fiican waran waa sidee dareenkiina marka maamulkii countiga oo idinka aad hoosimaanayseen wajeer isbitaalkiina magaalada kutulow oo markaasi aad ka weyseen ambulance wasaaradda caafimaadka countiga wajeer oo aada la soo hadasheen isbitaalka magaalada wajeer oo lala soo hadlay oo aad ambulance ka weyseen idinkoo ka tirsan countiga wajeer in mandera county kale ama deegaan kale oo deris idinla ah laydinka daaweeyo laydinkaga soo gurmado laydinka caawiyo sideed u aragtaan idinkaas arrinkaas Eh, neo horta marka ugu horeysa dhacdo tan ugu horeysa tan uma horeysa hagaag last week waxaa dhacday maalmo kale meel oo kilo distance of uh, just part kilometer inay maamo ku geeriyooto
sababta maxay ahayd sababtan waxay ahayd ah, maaragtay inay gaari la weeyey sax oo for almost two night ay fulinaysa sax yaadaa dhig ay dhimatay sax
marka anaka meeshaan markaan aragnay eh, wiil kalena ah, oo shalay shalay inas diabetes u dhi- aas u dhintay diabetiska maxay keentay sakotida kor u kacday gaari lagu qaada laway gaarigii waqtigii la dari late hours as imaaday then as dhiiqis sii galay yarka baa isnagaan- by the time as service gaarayba as gooy sax
arrinkaas baan ka qiiroonay maaragtay anaka haddaan sin county jarhaan u nahanay in county and mandera they are total different so-aal gartana hagaag
markaan waje- wadda hadda ma garanayo gaafanaga oo wajeer rajo weyn baan ka leheynay waxaan leheynay dhanka caafimaadka bar waa isbedeli doonaa maaragta migid soo gala maamulka maam- maamulka maaragtay oo dhanka caafimaadka yacni ninka uu ku facayo is leheynay maamada marrifaada maysa mideeda kale tan jidka oo go-oy oo geeraasha idin ay soo mari karin bal waa laga shaqayn doonaa aan lehenin marka dowladda waxaa hadda intaan ku umahan last week ay dhacday maxaa codsanaysaan marka maadaama ood markii labaad ay ku siganayso haweenay in ay markaasi iyada iyo cunugeeduba ay umul raacaan maxaa codsanaysaan ee countiga government ama wasaaradda caafimaadka dowladda wajeer maxaad ka codsanaysaan maadaama caafimaadka ay dowladda hoos tagto
Eh, county government waxaan ka codsanaynaa maaragtay eh, inay maaragtay ambulance standby noo keento Soo- soo as garato ma hagaag maamada tangalina maahan line ay ku jiraan each and every day saan kala noqdaan